waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ay hadiyado kala duwan ku wareejinayeen dumarka ku dhaqan degmada jamaame ee walaayada jubbada hoose hadiyadahan ayaa ka kooban konton loor oo bur ah lix boqol oo doolsho ah caagada daharan iyo kitaabo xisnul muslim ah iyo agabyo kale oo aad u badan waxayna ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta ee furmaha dagaalka ku jira mid ka mid ah gabdhaha hadiidaha wareejiyey ayaa ka hadlay goobta iyadoona ku faraxsan garab istaag ay u sameeyeen walaalahooda mujaahidiinta walaalyaal maanta waa ujeedaan farxadayna lama koobi karo awalan maanta waxaa halkan aan ku wareejinayna walaalaheena hadiyooyin aan la koobi karin sidii horey gabdhaha saxaabiyaadka ahaayey inaan u garab istaagno walaalaheena mujaahidiinta maasha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay waan soo dhaweynayaa sida maanta aan ugu garab istaagayno maanta tanna kuma eko midda dambeysa ayaa ka badan mar walbana waan taagannaha annaga jihaadkan uu soconayaa ilaa iyo qiyaamo saaca maantana waxaan ugu tirgalnay walaalaheena mujaahidiinta safuufta ku jiro konton looroo buskud ah lix boqoloo doolsho ah go-yo aan la koobi karin markay dhaxanta iskaaga daboolayaan waxaa kale halkan ku jiro kitaab xisnul muslim ah waxaa kale halkan ka mid ah saliidda cadowga markaa la wahejahayo oo qoryaha lagu safeynayo waxaa kale ka mid ah catarkii maasha allah intaan kuma eko waxaan kale halkan oon iiga muuqda aan ugu soo diyaarinay xargihii maxaabiista lagu soo xirxiri lahay waxaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro maxaabiis nool nool ayagoo xirxiran inay noogu keenaan gobolka jubbada hoose intaas ayaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro biidni illaah haraadiga gaalada haraadigana garbaduuba soo u xiran inaan lagu keeno jubbada hoose biidni illaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabdhaha ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa mar walba sidaas si la mid ah u wareejiya agabyo kala duwan mana aha markii ugu horreysay oo gabdhaha jamaame ay garab istaagaan mujaahidiinta